assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda afariy labaatanaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaynu kaga hadlaynaa waxaynu bixinay dhalanteedka dheelitaranka af ingiriis waxay noqonaysaa perfectionism sababtaan labadan erey u isticmaalay waan sharxi doonaa laakiin marka hore ciid mubaarak inaad ciideen idinkii eheladiiniiba caafimaad iyo caloolsamiina ku ciideen baan ilaahay ka rajeynayaa waan ogahay wiigii ciidka ku xigay inaanay soo bixin kabasho sababtuna waxa weyaan kabasho mara badan waxaan kusoo qaadanaa mawaadiic fara badan oo qofka si toosa u taabanaysa ama dadka ku xeeran taabanaysa ogaalkaagu markastuu koru kaco sensitivitygaaga ayaa badanaya oo waxaad dareemaysaa wax kasta oo hareerahaaga ka dhacaya tusaale ahaan maalinta ciidkao kale waa maalin dadku isu yimaadaan ehelku isu soo booqdo lays arko muddo iyadoon lays arkin dad fara badani lawada dhaqmo la cunteeyo laysraaco lawada bulsheeyo ilaa saddexda maalmood ayaamu tashriiqa marka qofkii haddii maalintaa ka horeysa ciidka laga hadlay mowduuc wacyigiisii kor usoo qaada wax fara badan oo hareerihiisa ka dhacaya tusay waxaa laga yaabaa maalintaa in uu microscope sito wax walba kusoo dhaweynaya qof walbaaba siduu hadlayo qof walbaaba siduu dhaqmayo qof walbaaba siduu dareenkuu bixinayo qof walba qofka carab laabayo qofka been sheegayo qofka negativeka qofka toxiga sababtaasan markaa u diiday in haddii mawaadiicdu ay noqdaan kuwo aada u dhiib ah oo maaragtay aada u xaaldheer in qofkiiyo ay dareemihiisii kacsan yihiin ama sensitivitygiisii iyo xaasiistiisii iyo maxaa la dhahayaa xasaasiyadiisii ay kacsan tahay emotionally dareen ahaan inuu ciido sababtoo ah way kala taalmaysa ciidkaaga ha habarirtaasna u dhaqmaysaad arkaysa eedada waxaa labaad arkaysaa abtiga waxa weeyaan negativityga wadaad arkaysaa ama mawduucii markaa maalinta aad dhegeysatay ayaad ku dabaqaysaa markaa ciidkaagii ciid noqon maayo sababtaasaan ayaan uga taxadaray in maalintaas aan soo saaro maxaa la dhahayaa xilqad ka mid a xilqadaha kabasho ogaalkeenna inuu koro waa nicam waa nicamka ilaahay bixiyo kuwa ugu waaweyn inuu ogaalkeenu koro inaynu indho kaloo cusub ku eegno waxyaabaha hareeraheena ka dhacaya waxay innaka inaga soo fulaya xataa laakiin marar kale intaad processka ku jirto especially intaad dabaqayso xelqadaasoo kale hadday si diiblia ku taabatay waxay saameyn ku yeelan kartaa xidhiidhadaada iyo waxyaabaha maxaa la dhahaya madalaha joogta iyo munaasabaadkaas oo kale marka tusaalahaan haddaan maalintii ciidka manipulationka kasoo hadli lahaa ama kasoo hadli lahaa maxaa la dhahaya allahuma salli calaa maxamed intimidationkan kasoo hadli lahaa ciidkii wuxuu noqon lahaa inaad qof walba u fiirsato il walba aad weyneyso dheg walba aad wax ka maqasho sababtaasaan dadku ha iska ciidaan oo ha iska nafisaan almuhim aynu soo laabano xilqadeenna caawa waxaan u bixinay dhalanteedka dheelitiranka af ingiriisna waa maxay perfectionism dhalanteedka iyo dhalitiranka labadan erey maxaan u isticmaalay dhalanteedku waa maxay af soomaali ahaan dhalanteedku waxa weeyaan wax aan xaqiiqo ahayn laakiin xaqiiqo u muuqda tusaale haddii abaarba aanay dhulka ka jirto qofkii uu marayo meel waxa weeyaan eeri go-an oo kale meelaan cidi joogin dadka miiga joogo kalaa si fiican u fahmi karaa haddaad maraysid meelaad kasoo orgeyso meel kale aad tegaysid mar ay waktiguna uu yahay duhur ay tahay xilligay qoraxdu ama milicdu ugu kulushahay ay tahay qoraxda fallaadhaha ka imanaya ee dhulka ku dhacaya reflectionkooda ama humaaga soo noqonaya qofku markuu ka fog yahay meelaha qaar waxay ka sawiraan humaag ah kaanama ina meesha ay biyo fadhiyaan ogyo qofku in dhoway toole inaanay meeshaa roob ka di'in soo socodku soo socday soo socday soo socday markuu meeshii dul yimaado wuxuu arkayaa meeshii inay meel godan ahayd laakiin wax biyaahi aanay olin sawirka qofkaa u muuqday waxaa la yidhaahaa dhalanteed waa waxaan waxba ka jirin waa waxaan waxba ka jirin oo reality aanan ahayn ayaa dhalanteedka la yidhaaha mara badan dhalanteedka waxaa boombooniya dareemaha tusaalean qofka halkaa maraya reflectionka ama humaaga kusoo laabtay ee fallaadhaha qoraxdu dhulka ku dhaceen kaga soo laabtay waxaa xoojin kara dareenka ah inuu haraadan yahay tusaale hadduu aad u haraadan yahay qofkaa lugeynaya wuxuu arkaya kaanama inay biyo dhaba yihiin oo hadhow markuu dul tago meeshii wuu arko inay meeshani biyaba aanay oolin waxaa laga yaaba maskaxdiisa inuu su-aal geliyo war heedhe ma shaydaan baa isu kaa saro acuudu billahi min shaytaan arajiim say talo waxu jiraan marka dhalanteedka macna ahaan wax weeye waa wax aan jirin ama xaqiiqa ahayn laakiin u muuqdayna xaqiiqa yihiin ama u sawiraan marar badan maxaan nidhi dareemaha gudeed baa xoojin kara haddaba maxaan isu raaciyay labadan eray dhaalanteedku waa sidaan sharaxay dheelitiranku wax weeyaan ruuxu markuu doonayo wax walbaaba dheelitiraanta waxa la yidhaha tusaale haddaad tukaan haysatid oo aad kafad haysatid aad wax ka miisaantid waxaasi baa lagu yidhi nuskiilo saasa nuskiilihii waxaad haysataa isagoo bir ah kafaddii eh, miisaankii kafad baad ka saaraysaa kafadda kalena waxaad saaraysaa wixii lagu yidhi imis markay kafaddaa labadeeda dhinac ay isbarbar yaalaan ee midna aanay hooseyn midna aanay sarraynin maxaa la yidhaahaa way isku dheeli tiran yihiin yacnii qofka waxaad siisay miisaankii saxda ahaa lacagtaadii waad xalaalaysatay bay ka dhigan tahay marka dhalanteedka dheelitiranka dhalanteed waxaan ku sheegnay waa wax aan jirin laakiin inay jiraan u muuqda ama xaqiiqo u muuqda dheelitirankuna waxaynu ku sharaxnay shaygu marka uu dhammaystiran yahay waxna ayna ka dhinayn marka ereyga hore waxa uu burinaya ereyga dambe which means ma jirto wax dheelitirnaan la yidhaahaa oo ruuxa bani aadamkaahi intuu adduunyada joogo uu gaadhi karaa adduunka dabadeed baan ka hadlayna gudaha xaala min aduma'niina xaalad deganaanshiyo iyo xasilooni dhammaystiran buu gaadhi karaa spiritually emotionally yacni deganaanshiyo gudeed buu gaadhi karaa laakiin dibaddiisa waxyaabaha ka dhacaya marnaba lagama yaabo inuu dheelitirnaantiisa xa gaadho mar walba wuxuunbuu tebi halkaasdsahalsdsocodsdhclbababa marka dareenkani marka uu negatively qofka u saameynayo ayaa qofka lagu yidhahaa qofkaas waa perfectionism waa perfectionist I mean, sorry. And xaaladana waxaa lagu sheegaa perfectionism marka la joogo cosmonofeedka ama psychologyga qeexna marka dalanteedka dhammaystiranku wuxuu yahay waa lahaanshiyaha lahaanshiyaha doonitaan xoogan oo qofku ku doonayo in wax wal oo noloshiisa la xidhiidha noqdaan wax dhammaystiran oo aan meelna dhaliil iyo dhantaal kaga ool marka dhinaca togan laga eega haddaba waa shidaal qofka ku haga in waxa uu samaynayo uu uga soo dhalaalo ama u sameeya sid ugu haboon ama u quman oo muxuu nabigeenu leeyahy alayhi afdal salaatu watamu tasliim in allaha yuxibu idaa camala axadukum camalan an yutqinah ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin markuu wax samaynayo inuu sida ugu quruxda badan uga soo dhalaalo tasaamin ilaahay wuxuu doonayaa in wax walbaaba ay dheelitirnaan helaan bani aadamku dheelitirnaan ku socda maya ee laakiin intuu karayo qofkaasi inaanu waxba hakran waxba iskula hadhin waxba kala shaxaadin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala jecel yahay sababtaasa xataa fil cibaadaat laynoogu leeyahay fattaqu allaha ma statactum intaa karaysaan ilaahay ka cabsada oo usoo laabta oo usoo noqdo bikoos ilahay muxuu ogyahay wa khuliqa alinsaanu daciifa inuu bani aadamku daciif yahay ayuu ilaahay ogyahay sababtaasu ilaahay leeyahay yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr ilahay wuxuu idinla doonayaa fudayd ee idinlama doonaya adayg inuu idinkalafiyo inuu idinkaleediyo inuu idinkarkabadeeyo dabiicadda bani aadamka kuma jirto waxaa la yidhaaho dheelitirnaan ma gaadhi karo sababtaasaanu ilaahay inooga doonin inaynu xaala mina dheelitirnaan soo gaadhno wuxuu leeyahay dadaala intaa karaysaan waxbaa iskula hadhina markaad kuftaanba soo kaca markaa fogaataanba soo laabta markaa wax khariibtaanba wax hagaajiya markaa wax garan weydaanba garashiyo ogaal doona maxaa lagu gartaa haddaba haddaan perfectionism aan leeyahay ama dheelitirnaana raadinayo teebaa caafimaad qabta waxaa lagu gartaa ta caafimaadka qabta in uu qofku marka wixii uu doonayey ay siduu doonayay u noqon waayaan in aanu naftiisii kula soo noqonin dhibaato liiditaan iyo hoosu eegis iyo waxa weeyaan shaabugeyn gudeed inaanu kula soo noqonin oo u arko okay waxa waanu dadaalay waan sameeyey intaan karayay waxba iskulama hadhin waxna ma kala shaxaadin laakiin sidaan doonayay umay dhicin laakiin waxaan ka faa'iidayaa un maaragtay ogaal iyo aqoon iyo experience baan ka faa'iidayaa next time markaan doonaya inaan ku laabto wixii aan sameeyo waan garanaya waddada ugu fudud ee loo maro markay negative tahay markaa ee qofka ay burburinayso noocyo badan bay u kala baxdaa midii waa self oriented perfectionism oo qofkay ku kooban tahay wax waliba inay qurux badnaadaan oo nolosheeda ku jira sida ugu mudan ay u dhacaan ama u qabsoomaan wax walba waa inaan u gaadhaa sida ugu habboon oo xaq- iyo intaa in leegooyga khaldani aanay jirin aanay jirin haddii ay sidaan rabin noqon waayaan ama sidii layga rabin noqon waayaan waxaan ahay qof dhintay oon waxba ku filnayn oo bilaa kartiya oo bilaa waxba ah oo toban iyo labaatan magac leh marka haddaad aragtid naftaadu inay u dabran tahay inaad rabtid mar walba inaad perfect ahaatid oo waxa weeyaan aad xaala min al dheelitirnaan aad habeen iyo maalin ku jirtid xaalkaaguma sahlana waxyaabaha keena waxa la yidhaaho em, dhalanteedka dheelitirnaanta ama perfectionismka ama qofku inuu perfectionist noqdo way badan yihiin tusaale waxaa keeni karaa bulshadaad ku dhex nooshahay qaabkaad u nooshahay yacni waxaad ka dhexlaysaa bulshada iyo deegaankaad ku nooshahay ama meeshaad kusoo barbaartay waxaad noqonaysaa qof cidiyaha ku taagan oo intaa ka taxadaraya in la dhaliilo ama la dhaleeceeyo ama si guudba loo xukumo ama loo jaj gareeyo marka waxa ka wuxuu qofkaasi qaadaya waa hadduu markaa bii'ada uu ku soo koray ama deegaanka uu ku soo koray uu ka qaadaya waxaa loo yaqaanaa socially prescribed perfectionism oo mar walba dadyow kale iyo aragtidooda iyo maxay odhan iyo maxay dareemi iyo sidaa lagu eegi iyo maxaa lagaa sheegi baad u dabran tahay marka waxaad ka qaaday bulshada iyo bii'adda aad ku kortay aad ku kortay oo cilmi dhagoodkaa keeni karaa yacni islaanta jaarkaaga habaryarta eedada oo dadka un ku maqan un habeen iyo maalin siday u egtay maarata halkay martay maarata halkuu maray maarata siduu hadla maarata siduu xidho maarata siduu markaad aragtid waxaad noqonaysaa qof ay cabsi zaa'idi ay ka buuxdo 24/7 cidiyihiisa ku taagan oo isla waxaa hebel laga sheegay ama heblayo lagaa sheegay adna yaan lagaa sheegin marka waa socially prescribed perfectionism marar kale bulshada laftarkeeda ayaa waxaad saaraysaa filashooyin aan ahayn realistic hebel muusaa u dhaqmo heblaay maysaa u dhaqmanto maysaa u hadasho maysaa u marto maysaa igu jawaabto dadkii oo dhan unbaad dhaliilaysaa habeen iyo maalin dad unbaad waxa weeyaan aad aad aad aad u fiirsanaysaa microscope aad u sidataa taa laftarkeedana waxaa la yidhaahaa socially prescribed perfectionism waxay ka dhalan kartaa caruurnimaday ka dhalan kartaa oo caruurnimada sidee uga dhalataa inta badan waxaa looga dhaxlaa haddii ilmaha danaynta iyo kalgacalka la siinayo ee waalidka ama cidda markaa korsanaysaa ay ahayd inay siisay waajib ay ku tahay Ila ilmihi wuxuu u baahan yahay siduu u koro u kobco wuxuu u baahan yahay danayn buu u baahan yahay kalgacal buu u baahan yahay ilaal u baahan yahay sharfid buu u baahan yahay dareenkiisa in la ixtiraamo u baahan yahay haddii kalgacalka iyo danaynta ilmaha loo qadhiidho qadhiidhka waxaa laga yaabaa soomaali badan oo lahjadeeda fahmayn inay inay inay inay dhegeysanayaan qadhiidhka waxaa la yidhahaa haddii sonkorta sonkorta ay qadhiidh haddaad maqasho oo gacanta saa intaad u furtid qof kale intuu s- sonkortii gacantiisa kusoo qaado kow iyo laba mir saddex mir inuu gacanta kugu rido oo kuu qadhiidha yani waxaan waxba ahayn ayuu ku siiyey so haddii kalgacalka iyo danaynta loo qadhiidho ilmaha oo yacni lagu dee eh, loo qiyaaso oo keliya la siiyana xilliga uu qabto wuxuu qofkaa korinaya raalkaya orod heblaaya so weelka soo xal deetana ilmi yareyd baa kacso weelkiiba soo xalis fariid fariid maasha allah maasha allah kaale mwah, waa la dhunkaday ilmihii okay waxaa laga yaabaa tobanka cisheed kale maalinta keliya weelka xalown ina la dhunkado soo dhunkashadii wuxuu ku xidhayaa inuu mar walba u baahan yahay inuu weelkii xalo mar walba u baahan yahay weelkii xalo daraja markii dambe o c d u noqdo oo deetana jabcadii yarayd ee meel uskaga taala ama meel lagaga yartagayba inay anxiety ku kiciso oo isu arkay isagu inuu yani worthless yahay hadday hadday sufur ama shabcad ama beleed ama wax uskagiba hadday ag yaalaan xataa muddo yaro gaaban inuu arko inuu qof bilaa qiima yahay ama kalgacalka aan u qalmin sidaasoo kale wiilasha geesi baa tahay kan baa tahay keer baa tahay waxaa soo qabo waxaan keen waxaan keen markuu inta allaaliya inta qofkaa weyn ee korinaya wuxuu doonayo ilmahaasi uu samaynayo inuu magacyo ugu yeedho ilmihii dareensiinayo inuu qiimo leeyahay maalintuu wixii qaban waaya inuu idhaa maadigaa nolol nafba malihid nololba matihid ninba matihid ka matihid ilmihii worthkiisii iyo qiimihiisii waxa lagu xidha waxa uu qabanayo halkaa wuxuu ka dhaxlayaa inuu mar walba ahaado qof cidiyihiisa ku taagan oo mar walba ku howlan inuu wax qabto aan xaalad nasiino gudeedba aanan helayninba Een, markaasuu noqonayaa qofkii laga arkaya dabeecadaha ah inuu yahay perfectionist wax walba weynaysaa ahaadaan halkaas weynaysaa ahaadaan halkan wey lidaraja dadka qaar bay anxiety ku kicisaa haddii gluubku uu uu uu ka gubto leydhku hadduu ka gubto qolkay joogaan oo k- guluubkii guluub ka duwan loo keeno oo qofka gelinaya guluubka uu si u qaloociyo si dhinac yar u yar janjeero habeenkii ma seexan karayaan maalintii ma joogi karayaan haddii doonaan shaqadiyagoo joogay ka fikirayaan guluubku inaad bedeshaa simply because uma muuqdo guluubkaasi siduu u muuqan jiray dhinacbuu u yar qalooca dadka qaar baa ku xanuusta maryaha la laalaabo qaabka loo laalaabo haddii sequence ama haddaan halkaa shaarhkaas shaarhkaa la dul saarin kaana halkaa lugtiisu saa ahaan surwaalkaa lugtiisu saa ahaan hadba halkaa kalarkiisu saa ahaan haddaanay saa isu ool haddaanay dhinaca u jeedin haddaanay dhinaca kabadhka kaga jirin haddaanay midabku saa isku raacin yaa wuu xanuunsanaya qofkaasi ama waxaa laga yaabaa inuu maantoo dhan gurigiiyo hagaagsan intuu soo kala rido uu dib wixiiba u lalaabo dib wixiiba u lalaabo dib wixii u habeeyo liid ilaa uu gaadho inuu dacal walbaaba dacalka kala leegyahay ocd baa la yidhaahaa markaa ocd ayuu qofkaas qaado waa la daweeyaa xanuun caadiya oo disorder ah hadduu bato bato bato ayuu noqdaa dadka qaar baa saa nadaafadda ku noqda nadaafadda ku noqda oo habeen iyo maalin detool iyo waxay isdaba sidaan tuwaal bay isdaba sidaan meeshii la taabto meeshii la maro bif bay ku siinayaan halka qaab weelka shan jeer bay xalayaan shan jeer bay qalajinayaan dadadada waxaa laga yaaba hooyadaa dhan inay ubadkeedii yaraa dayacdo simple because waxay daba ordaysaa maanta oo dhan waxaan xal waxaan qabo waxaan saandha halkan dhigdhigka dhigdadadadadada taa micnaheedu maaha uma yeedhiyo inay dadku noqdaan dad careless ah oo uskagahoo waxba kala ogeyn abadan laakiin wuxuu hadduu xad ka baxo xanuun buu noqdaa marka inuu qofkii isweydiin karaa where is this coming from waxani xaggee iiga soo raacay qaababka ay ubadka u soo raacaan perfectionismka waxaa ka mid ah markuu ilmuhu yar yahay ilmaha ammaanta lagu dhagabarjiyay hebeloo kale lama arag lama maqal lama- lama sheegin heblaayoo kale mayadaa la arkay iyada oo ujeedku yahay waalidku rabaan inay shidaal uga dhigaan in waxa uu samaynayo uu kasoo dhalaalo taasi waxay ubadka saameyn ku yeelataa markay iskuullada galaan ama jaamacadaha ay galaan hadduu ilmuhu 24/7 ay cajaladaasi ku jirto ma yeelayo ma nasanayo ma joogayo ma fadhiyayo ma istaagayo ilaa uu graydka uu doonayo soo helo mooyaane qiimihiisa iyo qiyamkiisa wuxuu ku dhejinaya warqadaas uu wax ku baranayo gurigooda waxaa laga yaabaa inuu ka meermeero iman waayo maalinta uu isagoo boqol keeni jiray 98 uu keeno uu keeno sababtoo ah qiimihiisaa lagu dejiya waxaa laga yaaba waalidkiisii markuu yimaado isagoo xa- weligiiba boqolkiiba boqol keeni jiray markuu 98 keeno in markuu guriga imaado waalidkii ku yidhaaho o 98 baa oh, okay iska caadi maanta boqol keena hebel heblaayo xaflad loo qabto bababababa marka isagoo weyn xataa wuxuu mar walba qiimihiisii ku xidhayaa warqadaasuu ku xidhaya qof aan gudaha nasiina kaga jirin buu noqonayaa oo yacni ay dhimasho ka xiga inay wax ka khaldamaan dhimasho ka xiga inay wax ka khaldamaan maxaa inooga soo baxaya markaa tusaalayaasha aan- aan- aynu bixinay oo dhan waxaa inooga soo baxaya inuu dhaqankan yahay land behavior inuu yahay wax la barto waxana haddii la barto waa laga takhalusi karaa ama waa la iska reebi karaa waa la iska reebi karaa maxaa ka mid ah calaamadaha perfectionismka waxaa ka mid ah inuu qofku noqdo qof picky ah tusaale caalamka haasaawaha rag iyo dumarku markay haasaawayaan raggana qaar baa pikiya dumarkana qaar baa pikiya waa inuu qofku sidaa u ekaado waa inuu dheeraado waa inuu gaabnado waa inuu burnaado waa inuu cadaado waa inuu saahado waa inuu iliggaa yare haqaa ku yaala uu sidaa ahaado waa inuu dibintu saahaato waa inuu suunidu saa waa inuu sanku saahaado waa inuu dha- waa inuu qoladaa kasoo jeeda waa inuu dharka saa u xidha waa inuu saa u socda waa inuu saa u hadla waa inuu saa u qosla waa inuu saa u dhoolacday waa kaanama inay iyagu dadka mold gareeyaan oo ay gacmahooda ku samaysteen oo kale waa very picky dadka qaar baa cuntada saa ku ah cuntadu waa inay bileedhka dhinaca ka saarnaataa waa inuu hilibku xaggaa ka saarnaado ama kaluunku xaggaa ka saarnaado ama qudradu halkaa ka saarnaata ama saa ahaata usaa u dhignaa waa inuu malqacada halkaa taala waa inay eh, shawkadu halkaa taala waa inay kaniisada dhadhadhadha haddii kale cunto ku degi mayso qofki waa very picky very picky dadkaasi xataa heer waxay ka gaadhaa markay hadlayaan waa inuu hadalku saa u socdaa waa inuu toonkaygu sidaa ahaadaa waa in aanu kor u qaadin waa inuu hoos yar ahaanin waa in aanan hadalka dadejin waa in aanan gaabin waa inaan daraja marka dambe inay hadlaanba ay joojiyaan simply because waa dee too picky too picky weeyaan wax waliba waa inay flawless ahaadaan oo aanay in yar oo khaladi ku jirin qofku siduu u hadlaya siduu u soconaya siduu u labisanayo siduu gacan dadka u gacan qaadaya siduu u fadhiisanaya siduu u soconaya baba cid ma heshiin karayaan sababta qof walbaaba agtooda wuxuu ku dareemayaa inay too much yihiin dadkaasi 24/7 ay dadka un waxa weeyaan ay ay ay ay jaj garaynayaan iyagiibaa judgment gudahooda ku jira sababtaasay uga soo fulayaan dhaqamada noocani waxaa ka mid a calaamadaha qofka perfectionism- perfection- eh, perfectionistka ah ama eh, leh dhaqanka perfectionismka ama dheelitirnaantu ay ay gudihiisa ka guuxayso waa qof canaan badan dhaliil badan I mean waa qof dhaliil badan 24/7 wuxuu buu dhaliilaya maad aragt suu socda ma aragt suu hadla ma aragt suu fadhiista ma aragt siduu xidhanta ma aragt siduu furmo ma aragt bababababa very critical weeyaan very critical naftoodana saasay gudaha uga shaabugeynayaan u habeen iyo maalin isu cunayaan isu calaashanayaan dadka kalena saasay ku yihiin tan micnaheedu ma aha inuuna qofku noqonin qof eh, maxaa la dhahayaa wax weyn hiigsada wax weyn raba wax weyn ku riyooda wax weyn u dadaala laakiin haddii waxaa weyni uu waxa weeyaan qiimihii naftaada ku xidhaya ka waran oo markaad weydo aad la dunto weeyaan markaa mushkiladdu halkaasay ka imanaysa dadku waxaa jira dad eh, perfectionist iyo qof achiever ah doonaya wax weyn inuu helo qofka achieverka wuxuu kaga duwan yahay qofka perfectionistka ama qofka dheelitirnaantaasi ka guuxaysa wuxuu kaga duwan yahay isaga markay uu ku- wixii uu sameeyey weynaayuu gaadhay wuu ku faanayaa happy buu ku yahay laakiin kuma xidhna qiimihiisii xataa hadduu samayn kari waayo way hubaan inay berri toole samayn karaan ama si ka duwan sidaa ay wax u eegi karaan whereas qofkani waxay ku xidhan tahay qiimihi- qiimihiisii ama qiimaheedii waxay ku xidhan tahay outcomeka ama waxaa ka soo baxa dadaalkay sameeyaan haddii waxay ku dadaalayeen eh, uu uu buro iyagu way la burayaan war kuwani way soo kala hadhayaan marka differenceku ama eh, waxay ku kala duwan yihiin waa saas dadka em, perfectionism-ka qaba ama eh, dhaqamadaasi ay ku badan yihiin dheelitirnaantu dareenka riixaya haalibka ahi waa dareenka cabsida waa dareenka cabsida tusaale anigu gool baan leeyahay waxaan rabaa saddexda wiiga soo socda ina waxaaya waxaaya waxaaya waxaa sameeyo doonitaan baa i riixayaa doonitaan baa i riixaya waxaa sameeyo waxaa sameeyo qaabka u qabasaadhana subax walba waxaan usoo toosiya waxaayna sameeyo weeras qofka markuu yahay qof perfectionist ah waxaa riixaya cabsi allah dad saa samayn kari weydid dad saa gaari kari weydid daan goolkaa gaari kari waayo ah waxba kama nooli wayna meesha ka kacon waxaa sameeyo naxad baqdinta aan ka qabo inaan kufo ayaa i kicinaysa haddaan ahay perfectionist Een, allahuma salli calaa sayidina maxamed calaamadaha kale ay dadku leeyihiin waxa weeyaan inta badan ishaadu waxay ku laalan tahay uun result ka soo baxaya result ka soo baxaya waxa ka soo baxaya waxa aan qabanayo ayaan ku laalanahay taasi waxay iga xarimaysaa in processkii waxaan doonayay inaan gaadho aan ku gaari lahaa intaan wado aanan ku raaxaysan ama aanan ku enjoy garayn aanan ku enjoy garayn ya Een, waxaa ka mid a calaamadaha iyo waxyaabaha ay qofka dheelitirnaantan dhalanteedka ahi ku sababto waxsiga waxsiga procrastinationka wixii kor haddaana sidaa odhan kara igabadaa beri baan samayn doonaa markaan focus badan ama u hayo maxaa la dhahayaa een, diiradaydu ay soo jeedo ama aanan daalanin ama aanay hurdaya haynin iminka waan hurdaa ama sidan baan dareemaya ama waan waxbaa samayn kari maaye sidan haddaan samayna sidaan rabay uma samayn karayo cabsi baa markaa gudaha ku jirta cabsidaasaa inaga joojinaysa markaa ama inagu kalifaysana wax walba dib u sii dhigano codkaygaad maqlaysid iyo anigoo hadlayaba somehow si un way inoo soo mareen dareemadaasi bilcaks anigu shakhsiyan waxyaabahan aadka ula dagaalay bay- ayuu ka mid yahay stiilna waxaan iga dhammaanin ayuu ka- ayay ka mid tahay een, perfectionismka bilakhas markay noqoto waxbarashada yacni waxaan xasuustaa sideed sannadood oo noloshayda primary schoolka iyo laba sano oo hore oo een, secondary schoolkayga imtixaanka aan galo inaan boqolkiiba boqol keenayay special sideedii sano ugu horeysay boqolkiiba boqol yacni every s- sanad walba aniguna one one one one aan ahaa maalintaan imtixaan galo aan haddaan ninety eight keeno dhadhankiibuu iga tegi jiray bas alla ninety eight baad keenta halka qof kale yaaban yahay because anigii maxaan ku xidha qiimahii eh, waxbarashadayda qiimigaygii waxaan ku xidha boqolkaa iyo boqol- boqolkiiba boqolkaas haddaan boqolkiiba boqol arki waa bas weeyaan wayga dhintay wayga dhimatay maxaa la dhahayaa xiisadaas dhaqankaa markaan ku baraarugay waxay noqotay horta in qab baa jira iigoo wax la yidhaahaa jira oo gudahaaga ku abuuran waxaan kuu noqday balwadda kuu noqday si aad u jabiso inaad ladigiisa samaysid waan xasuustaa xiisadii igu horreysay ee abid abid abid abid aan aan ku dhacay waxay ahayd physics ilaa yomina waan dhacaba ilaa hadda physics marka marka ku dhacay waan xasuustaa ka'annamaa inay qiyaamihii ay dhacday lanna waa dareen igu cusub iyo aragti igu cusub iyo axaasiis igu cusub markaan dhacay waan la yaabay kaanamaa inay qiyaamahayga istaagay oo kale markii dambe marka ardal waxay noqonaysaa inaad inaad aqbashid waa process waa inaad aqbashid waa inaad la noolaatid waa inaad dadaal kale markaad samaysid okay you understand imika ina wax walbaaba boqolkiiba boqolaani noqon karin ninety eight aad aad qaadan kartid sixty aad qaadan kartid seventy aad qaadan kartid you know lidaraja markii dambe aanay yani wax faariqa ay samaynin tamaaha inayga yani igamay reebin inaan dadaalo ama ina laakiin waxaan ku baraarugay inaan qiimahaygii ku xidhay warqadaa qofka bani aadamkaahi uu saxayo dabadeetana aan la dumeyo waqti dheer dheer dheer dheer dheer oo sanawaad qaadata ayay igu qaadatay inay dhaho okay we do, we do better marka marka ku xigta marka marka ku xigta uma ma aha nidaagani uguma yeedhayo dadku maaragtay inay wax walba tasaahulaan oo aanay wax sare doonin laakiin waa inaanu waxaa sare aad doonaysaa aanay qiimahaagii nafsadaadu aanay ku xidhmanin aanay ku xidhman ma ku odhan karayo boqolkiiba boqol waa waxaan ka takhalusay marar badan bay igu soo kacdaa marar badan badan badan bay igu soo kacdaa oon arkaa wax weyn weyn weyn weyn oon sameeyey anigoo dhadhankii inaan ku raaxaysto ama aan happy ka noqdo ay iga qaadayso in yaro aan diidanahay ama aan salugsanahay laakiin alxamdulilah ogaalka ilaahay baa mahad ku leh sababto markaad ogaal heshid waxaad helaysaa inaad ficilkaagii iyo habfikirkaagii aad bedesho falcelintaadii inaad bedesho ayaad helaysaa waxyaabaha kale ee perfectionismku la yimaado waxaa ka mid a waxaa la yidhaho difaaca inaad mar walba difaac ku jirtid dhaliil ma rabtid inaad maqashid in waxaad samaystay in yar wax laga sheego ma rabtid in lagu sax ma rabtid rm waxaad ku jirtaa defense difaac gaadhayaha dalkow yacni naftaadi baad gaadh- gaadh ka haysaa waxaana waxaad diidaysaa dareemada la imanaya in lagu dhaliilo ayaad diidaysaa sababto waxaad ka dhig waxaad waxaad- waxaad ka dhigan tahay haddii lagu dhaliilo inaad bes kuu dhammaatay aad burtay aad baabacday uma qaadanayso qofkani ra'yigiisu kuu sheegay wixii u baahan hagaaji hagaaji wixii u baahan wax weeyaan wax ka bedel wax ka bedel khalaas waan soconaynaa laakiin waxaad u aragtaa mar haddii lagu dhaliilay inaad waxda kama jiraan tahay sawirka qofkaasi kaa haystay uu baaba'ay in qof liita aad tahay in imajkaagii ay wax hoos u dhigeen in- in in- yaa sababtaasay u adkaanaysaa markaa een, inuu qofku defenska ka soo baxo maalintaad aragto in aad dhaliisha qaadan kartid odhan kartid qofkani dhaliishuu soo jeediya ma iga turjuntaa ma runbaa wuxuu sheegay wax ma ka jiraan aan dib u eega wuxuu dhaliilay waxaad ogaataa inaad carshigii ka soo degtay perfectionismka in qabkaagii aad la heshiisay isaguuna ku maamulaynin inaad adigu maamulaysid waxyaabaha kale lagu arko eh, perfectionismka waxaa ka mid a low self steam in qofka ay naf aragiisii aada u hooseeyo aada u hooseeyo sababtoo ah again qiimahaagiiba waxaad ku xidhay waxaa ilmahaygu inuu sidaa u ekaadaa waa inuu iskuulka saa sameeyaa ninkaygu waa inuu saa u dhaqmaa waa inuu saa sameeyaa haddii kale waxa weeyaan eber baanay talo maanigaa xumeeyey talo maanigaa baabiyey talo maanigaas kolley anigaa dhaqankan horseeday halkay waxiga khaldayin muxuu arki waay babababa xataa dadka kale dhaqamadoodii iyo wixii kasoo fulaya ayaad naftaadii ku cunaysaa ku canaananaysaa sababtaasay u saameynaysaa self steamkaagii ama naf araggaagii wax walba waxaad ku xidhaysaa naftaadii wax walba qiimahaagii oo dhan wuxuu kaaga xidhan yahay dadkii wuxuu kaaga xidhan yahay warqadii wuxuu kaaga xidhan yahay shaqadii wuxuu kaaga xidhan yahay allahuma salli calaa maxamed albaabkaasi suu furmaya u xidhmaya ayuu kaaga xidhayay qiimahaagii maaha wax jaanku anoo gudahaagii kugu jira waxaad ku xidhay adduunyada dibadaadii markaad qof perfectionist ah aad tahay aad tahay self steamkaaga markaa iyo nafaragaaga sidaasuu saameyn ugu yeelanaya okay sideen uga baxaa ayaa meesha taala horta awal shay waa ogaalka inaad ku baraarugtid meeshuu kaasoo raacin inaad isweydiisid xoogaa inaad safar yar dib igu noqotid bal koriimadaadiiyo siday ahayd iyo hooyadaa waxay odhan jirta aabaha waxay odhan jiray islaamaa jaarku say ahaayeen iyo xaafadaad kusoo kortay macamadaad soo dhigatay iskuulkaad kasoo baxday iyo imtixaanka sidaad ku ahayd iyo dhadhadhadha sawirkaad iska haysatay markaad soo weynaatay sidaad soo noqotay imaka dib markaad u yar noqoto waad ogaanaysaa meesha ay wax kasii ahaayeen wax la yidhaaho wuxuu inay saa noqdaan haddii kale eber waxbaba ma jiraan waa inaad ka baxdeed wax la yidhaaho yacni haddayna saa ahaanin waa lagu kala tegayaa ma jirto always waxaa jira wax dhexdhexaada wasadiya fikrad wasadiyada wayna dhisataa hadday saa noqon weydo falilahi alxamdu walmina wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum ya marar badan sidaad wuxu doonaysay markay xoogaa ay ka duwanaato sidaanad waxuba u doonayn ama si dhexdhexaada oo ka sokaysa sidaanad waxba u doonaynin markay wax noqdaan inaad il positiva ku eegtid wax badan oo positiva ayaa kaaga soo baxaya marka waa inaanay noqonin yacni buryo biyowna loo kala baxo waa inay wax buryo biyahaaga u dhexeeya ay jiraan ay jiraan nafla hadalkaaga waa inaad ku baraaragtid qaabka naftaada ula hadlaysid miyaad canaananaysaa miyaad soconaysaa miyaad calaashanaysaa miyaad habeeniya maalmo shaabub gudeed baad ku sidataa taasina waxay kaa caawinaysaa inaad perfectionismka aad ka dawowdid waxaad kale oo kaa caawinaya inaad ku baraartid qaabka naftaada uga hadashid aad ula hadashid uga hadashid dad aragti inaad isdhaliilaysid dad aragti inaad isku adag tahay waxaad doonaysaa inaad deelitirnaato marar badan waxaa ku dhibaya oo aad habeen iyo maalin usoo qabsatay in ay perfect ahaadaan waa inaad u dayn kartaa inay imperfect ahaadaan weliba si ujeedo iyo doorasho leh waa inaad u doontaa oo hadday ku dhibi jirtay oo fadhiga kaa kicin jirtay oo anxiety ay kugu ridi jirtay halkaa koobka saaran inuu saa u saarnaado maalmo dhan iyo maalmo dhan udaa koobkaas bal inuu halkaa saarnaado marka naftaadii iyo maskaxdaadii defenska gelaysay waxaad u sheegaysaa its okay nabad baa jirtaa dhibaata ma jirtaa ina kicinina yacni anxietigaagiibaa yaraanaya waxaa kuu fudaanaysa inaad aqbashid inaanay wax walbaaba inay dheeli tirnaadaan aanay ahaadin yacni twenty four seven cilaaqaadka ama xidhiidhada marka lagu jiro marar fara badan waxyaabaha aadka u dila waxaa ka mida waxa la yidhaaho perfectionismka dheelitirnaanta inaad doontid qofkan bani aadamka ahi inuu dhaali tirnaado qaabkuu hadlay waa inaanu khaldamin waa inaanu nuuxsanin waa inaanu hindhisin waa inaanu xaggaa u socon waa inaanu qaabkaa u socon waa inaanu saa u labisan waa inaanu dhadhadhadha you want to control waxaad rabtaa dadka inaad kantarooshid marka waxaad waxaad ogolaataa inay bani aadamka iyo xaalaadka iyo duruufuhu marar fara badan ay farahaaga ka baxaan controolkan iska daa the more aad less control noqotid waa the better ay wax badani ku hagaagaan ay ku hagaagaan qofka lamaanahaaga ahi hadduu habeen iyo maalin ay ka soo hadhayn inuu wax canaananayoun canaan twenty four seven dhadhadhadhadha waxaan maasaa la yidhaha halkan maasaa la dhaha halkan maakan la dhaha dhadhadhadhadha isweydii meeshay ka imanayso bal wuxuu dareemayo hadday waxaasi sidaa uu doonaya noqon waayaan waxaad tegi kartaan saaxad aad ku fahmi kartaan meesha ay dareemadiisaasi ay kasoo unkamayaan adna aana difaaca ka gelin isagiina qofkii uu fahmi karayo waxaan kasoo fulaya meesha ay salka ay ku hayaan diraasaad badan oo la sameeyey waxaa la ogaaday xataa perfectionismku inuu saameyn ku yeesho jirhkaagu siduu falgalo bil akhas bil akhas bil akhas markay cilaaqaad ka noqoto waa inaad sidaa u eekaataa waa inaad sidaa u hadashaa waa inaad saar noqotaa waa inaad kar noqotaa waa inaad keer noqotaa ilaa qofkan bani aadamkaahi marnaba kumuu arkin ama umaad arkin isagoo dabiici ah bani aadantinimo uma ogadid waxaad u rabtaa ama uu kaa rabaa yani inaad qadaasad inaad qof dhammaystiran aad noqotid taasi waxay meesha ka saaraysaa inay dadkii authentic isku noqdaan yani qofkan dhab ahaanshiyihiisii aad baratid isna uu dhab ahaanshiyahaagii barto dhab ahaanshiyahaagii inuu barto qofna aanu isku dayin inuu behaviorkaagii iyo dhaqankaagii uu controol garayo adna aanad isku dayin inaadkiisii control garayso inaad controol garayso qayb badan waxaa ka qaata qofku inuu perfectionist noqdo social mediaha filterska ee maxaa la dhahayaa sawirada la qurxiyey qaabka loo soconaya qofbaa shot yar wuxuu kasoo sawirayaa afar iyo labaatankiisa saacadood markaasa maskaxdaadii waxay qaadanaysaa inuu nool yahay nolosha ugu sarreysa inuu dareensan yahay dareenka ugu cajiibsan inuu haysto waxa ugu cajiibsan markaasaad waxaad bilaabaysaa combarisonad qofkii kale isbarbar dhigaysid markaasa waxaa dhadhankii ka tegayaa noloshaadii iyo realitiga ahayd ee aad adigu haysatay sababta waxaad rumaysatay sawirka beenta ee one click ama one snap oo qof bani aadam oo kale iska soo duubay markaasaad qofkii lamaanahaaga ilmahaagii gurigaagii eh, waxaad haysatay jeebkaagii waxaad babardhigaysaa waxaan waxba ka jirin oo dhalanteed ah marka ogaalka wuxuu kaa saacidayaa mar kastood wax ku baraarugto waa mar kastood wax ka bedesho qaabkaad wax u arkaysay oo naftaadii aad xaalad deganaashiyaa ku soo celisid xaalad deganaashiyaa aad ku soo celisid qayb labaad bay yeelan doontaa een, xilqadani haddii lahayd imka ka dhigo Ah, laakiin perfectionismku ama dhalanteedku wax la gaadho Ah, waxaan jeedaa dheelitirnaanta wax la gaadho maaha wax la gaadhi karo haba yaraatee ma jirto qof dhammaystirani ma jiraan xataa ambiyadii may dhammaystirnayn waxbay seegayeen waa la canaananayey waxbaa loo sheegayey bani aadantinimadooda ilaahay mar walba dareensiinayay taas waxay ku tusaysaa ilaahay mooyaane cid dhammaystirani haba yaraatee inaanay jirin marka inaad naftaada kalifid inaad isku dar yani ina- ina- inaad isku daydid inaad mar walba dheelitirnaato maskaxdaada u sheego ka dhaadhici inaanay jirin wax la yidhaaho dheelitirnaan dadaal wax wanaaji wax hagaaji wax aqbal wax ka tag wax hayso wax laakiin ha ku dhejinin resultka iyo waxa weeyaan outcomeka waxaad doonaysaa hadday noqon waayaan sidaad u doonaysa inaad naftaada karaahiyesatid naftaadu priority ha kuu ahaato adduunku wuu dumayaa waa la kacayaa waa la kufayaa waa la xanuunsanayaa waa la kala tegayaa waa la wada joogayaa naftaada wax dhacdo kasta iyo ficil kasta iyo falcelin kasta ha raacin waxaad noqotaa saaxiibka u dhow ugu dhow ee naftaada kaa saacidaysaa taasi inaad mar kasta oo ay ka caakufto aad gacan qabatid in mar kasto ay khaldantid ay khaldanto aad saxdid in mar kasto ay ilduufto aad u dulqaadatid